wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahiyan axmed ayaa kulan maanta la yeeshay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka awceed ee faysal cali waraabe oo isagu hogaaminayay ergo labada xisbi mucaarid ka socotay kulankan ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ku xeeran mudaaharaadka ay khamiista soo socota ku baaqeen xisbiyada mucaaridka ah ee u cediya waddani warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucd injineer faysal cali waraabe ayaa kadib kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha gudaha somalilan isagoo hogaaminayay erge ka socotay labada xisbi mucaarid ee waddani iyo ucid waxa uu warbaahinta u sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno wasiira oo wehelinayey mudaharaadka xisbiyadu ay ku baaqeen maalinta khamiista arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warqad buu shalay soo qoray warqadaasi wuxuu nagu dalbaday inaanu madaxda asxaabtu ay la kulanto maanta tobanka sidii baanu yeelnay alxamdulilahi rabbilcaalamiin aan wada hadalna waxa weeye aan heshiino iyaday noo ahaan jirtay caadadayda halkaa waxaan kula kulannay wasiirka iyo ilaa shan wasiiroo kale jawi wanaagsan oo ilaa iyo intii fidmadani dhacday aan hore loo arago weji furfuran oo keeni aanu aad u naqaano reer somalilan ayaanu kala kulannay waxaanu isla heshiinay oo aan ku heshiinay ogeysiintaan ogeysiinay wasaaradda arrimaha gudaha mudaaraadkeena salmiga ah ee distooriga ah aynu xaq u leenahay ee dhici lahaa bishii hore aynu ka hakinay markii odayaashii dhexdhexaadkuna dhex galeen inuu insha allahu tacaala si nabadgelyo ah khamiista inoogu dhici doona saa daba waa isla heshiina guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer faysal cali waraabe waxa uu carrabka ku dhuftay in kulankaasi laysku afgartay in berito laysugu yimaado kulan kale oo lagu sii anba qaadayo wadahadallada bilowday ee ku saabsan mudaharaadka khamiista
oon maantana aan iska kaashanaynay ka wada hadlaynay siduu nabadgeliyo inoogu dhici lahaa aanay shisheegana inoo soo dhex galeen wax nabadgelyadeena khalkhalgeliyana aanay soo dhex galeen aynu galbaha innaga iyo booliiska somalilan nabadgelyadu aan gabcaan isqabsan lahayn qof kastoo reer somalilan wax laga rabaa khamiista haddaa layidhahaa inuu noqdo booliis nabadgelyo ilaaliya qof kasta waa qofka ku agmaraya ilaali aan sahlin berita markaa insha allahu tacaala sagaalkaanu isku noqonaynaa securitiga si loo sameyn lahaa ayaanu waxaa loo yeelaya saraakiishii booliiska waxaan isla soo dhammaystiraynaa habkii nabadgelyadayda raaliga ah in maanta ilaahay subxana wa tacaala soddonkaa sanaba aynu ku naaloonina ee ah waddadaynu ku marinay inaynu helna ictiraafkeeni ee ahaa hubka aynu cadowgeena ku dili jirnay isaga iyo doorashooyinkeena dumaraaqadyadii si labadiiba u noo ilaalino ayaanu britan ka hadlina insha allahu tacala nabadgelyada injineer faysal cali waraabe ayaa ii xaqiijiyey in isagu ahaa guddoomiyaha isbahaysiga islamarkaana uu matelayay guddoomiyaha xisbiga waddani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa jegada madaxweyne cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro oo labadooduba kulanka ka maqnaa balse shan sarkaal ama xubnood oo xisbiga waddani ka tirsani ay ka qayb galeen geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa v o da u sheegay in xukuumad ahaan ay xisbiyada mucaaridkaa u soo jeediyeen in lixda gobol doorasho ay xarumahooda ku qabsadaan bannaanbaxa sida uu wasiirku u sheegay v o e
saaka waanu kulannay labada xusbi ee mucaaridka waxaa hogaaminayay faysal cali waraabe cabdiraxmaan iyo xirsi may joogin baanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnay oo isla soo dhaweynay waxaanu soo jeedinay annaku inay mudaharaadkooda ka dhigaan lixda gobol doorasho xarumahooda xisbiyada ciidanka biliiska iyo dowladduna ay ilaaliso arrintana wixii dhaadaada ee arrintaa lagu sii daraya aanu kusii darno intaasaanu ku wada hadalna markaa wasiir miyaa la odhan karaa waad isla ogolaateen in mudaharaadkii dhaco khamiista mise waxbaa idin harsan khamiista weli islamanaan ogolaanin maalinta weli islamanaan dhamaystirin waa arrimahaanu berita ugu soo noqonayn gudoomiye faysal wuxuu sheegay in jawigu idinkula kulmay ahaa jawi ka duwan kii bilihii ugu dambeeyey labada dhinac ama idin dhexeeyey maxaad ku fasiri kartaan jawiga ragga meeshay bidix ay wasgaranayeen si wanaagsan baa maxaan ku dhahdaa ee loo wada hadlay si wanaagsan baa raayiyadana maxaan ku dhahdaa ee loo soo jeediyey waxaan isleeyahay haddii beritan ay sidaa kusii socoto inay arrimuhu isafgarad wanaagsan ku dhammaanayaan waxaana lagu heshiiyey in jawigaa la ilaaliyo inuu afgaradkaasi ku yimaado kulankan ayaa daba socday wasiirka arrimaha gudaha somalilan warqad uu u soo qoray maalintii shalay labada guddoomiye xisbi mucaarid ee u cidiya waddani isagoo ka dalbaday in kulan ay kula yeeshaan wasaaradda arrimaha gudaha maanta iyada oo dhinaca kalena uu noqonayo kulankani kii ugu horreeyey ee dhex mara wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka tan iyo intii xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen bannaanbaxa salmiga sida ay sheegeen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa